الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa casharka soddon iyo sideed saxaabiga abu dalxa alansaari abu dalxata alansaariyu saasuu caan ku yahay laakiin magaciisu waa zayd bnu sahlin zayd bin sahl oo saxaabiga magaca kunyada caanka ku ah dee magaciisana waa inaad taqaanid zayd binu sahl dii lagu weydiiyo waa inaa garan kasa abu dalxa inuu yahay garato qofku abu dalxa alansaariyu caasha abu dalxata waa noolaaday xayaatow noloshiisa saa'iman xaaluu yahay mid sooman mujaahidan oo mujaahida isagoo saa'ima buu noloshiisa qaatay mujaahidna ah wamaata kadaalika sidaasoo kale wuu dhintay abu dalxa noloshiisii wamaata waa dhintay kadaalika sidaasoo kale xilligii dhimashadiisa saa'iman mujaahidan xaaluu yahay isagoo saa'ima mujaahidna ah carafa zayd bnu sahlin zayd bin sahl wakaa magaciisi carafa zayd bnu sahlin wuxuu ogaaday annajaariyu ee najaariga ahaa almukanaa loogu kunyoodo biabi dalxata wuxuu ogaaday anna rumaysaa gabadha la yidhaahdo rumaysaa qaar waxaa lagu dhahayaa rumaysaa alrumaysaa ama rumaysaa labaduba waxaa la leeyahy sida raajixa waa wasfi iyo tilmaan ay leedahay gabadhaas oo binta milxaan alrumaysaa binta milxaana annajaariyata isku reere gabadhaas almukanaata iyana magaceeda dee waxa weeye kunyadeeda caana gabadha iyada ah almukanaata loogu kunyoodo umu sulaym waa caan marka umu sulaym haddii la yidhi waa anas hooyadiis anas binu maalik gabadhaas iyada ah qadqadat inay ahaatay ayiman mid bilaa zawja garoob ah ninkaani wuxuu ogaaday abu dalxa gabadhii rumaysaa umu sulaym inay noqotay mid aan nin lahayn bacda an tuwafiya canha intii la oobsaday xaggeeda zawjaha ninkeedii waa anas aabi fastadaara ninkaani waa farax waa duulay faraxan bimacnaa lihada alkhabar warkaa aad baa ugu soo dhoweeyey in gabadhaasi aan la qabin wuu ku farxay macnaha weeye waay waa ku farxay kaana yadiiru bimacnaa min shiddat farax kaada yadir inuu farax darti duulo buu ku dhowaaday ana gabadh fiican bay ahayd inaysan nin lahaynna xogteedii buu hela oo ninkeedii dhintay walaa qarwa layaa ma jiro faqad kaanad umu sulaym waxay ahayd sayidatan marwo xasaanatan wanaagsan rasaanan deggan marwo wanaagsan oo deggan yaa raajixat alcaqli caqligeeduna raajix yahay muktamilata sifaati tilmaamaheeduna dhammaystiran yihiin gabar iswaafaqsan dheh dhankasta bay ahayd gabadhan umu sulaym la yidhaahdo warkeedu waa intaa marka lala yaabi maayo abudalxa hadduu daneeyey oo marwo wanaagsan waa la raadsaa faczama wuxuu go-aansaday calaa an yubaadira inuu u degdego ilaa khidbatihaa dooniddeeda waaya inuu uu ma garanaysaa gogol dhigto u golo galo ilaa khidbatiha dooniddeeda qabla an yasbiqahu intuusan uga hormarin ilayha gabadha axadun qof oo miman dadkii ka mid ah yadmaxuuna u hanqaltaagaya ilaa amhaalihaa gabadhaanoo kaleo min annisaa'i dumarkaa ragga sidaasoo kale u hanqaltaagaya intaysan uga hormarin wuxuu go-aansaday inuu gabadha doono wa kaana abu dalxa wuxuu ahaa calaa hiqatin kalsooni mid kaga sugan min anna umma sulaym gabadha la yidhaahdo lan tu'hira inaysan ka dooranayn calayhi isaga axaddan qof oo min daalibaha ragga kaloo doonaya ah waxaa meel u taallay ummu sulaym haddaad codsato inaysan cid kaa dooranaynin baa meel ugu xariiqnayd oo isqiimeeyey ninkaas haddoo isqiimeeyo macnaha saasuu qiimihiisa u soo baxa waaye cidna inaysan ka fadilayn sababtu waa maxay fa huwa ninkaani rajulun isba waa nin muktamilu rujuulati ninnimadiisu dhammaystiran tahay marmuuqu lmansilati mansiladiisuna mid macnaha kor loo fiiriya ay tahay bimacnaa sarrayso yaa marmuuq ah macnaha duu mansila caaliya waa mansilo sare nin leh oo dadku aad u kantaan daa'ilu tharwati hantidiisuna badan tahay yaa hantiilo ah hanti qabeen ah daail daa'il atharwa ayaa la yidhaahdaa waasixulghinaa weeye waa nin hoodana wa huwa ilaa daalika sidaas intaas iyadoo lala qabo faarisu beni najaar qoyskan ay ka wada dhasheen ninkooda faariskaa wey waa axadu rumaati yarib magaalada yaribe la yidhaahdo toogtayaasheeda nin ka mida weeye almacduudiina ee farakaturiska ah ragga kooban ee geesiyaasha ee faarisiinta ee rumaadda ah waaye waana deeqsi waana hodan madaa waa aaday abu dalxa ilaa beyti umu sulaym gabadha umu sulaym la dhihi jiray gurigeeda buu aaday wa fii ma huwa fii bacdi dariiqihi xilli oo waddada sii hayo tadakara wuxuu xusuustay anna uma sulaym qad samicad inay maqashay min kalaami haada daaciya kan daaciyaha yaa daacigan almakiya ee maka ka yimid muscab bin cumayr wararkiisa inay wax ka maqashay gabadhaani inay yaa ninkaa muscab bin cumayr la yihahdo daacigaa ee reer makaada ee maka ka soo hijrooday wararka uu sheego inay gabadhan gaareen buu maqlay oo fa aamanad ay rumaysay gabadhani ninkaani hadduu warka soo gaarsiiye muscaba bimuxamedin oo maka jira oo watabaca diinow diintii nebi moxamedna ay raacday buu xogtaasoo dhexda ka sii hela laawal isku diin bay hayste muscab bin cumayrna waa axadu saabiqiina ila lislaam waaye dadkii bishaarada keenan kii u horreeye weeye maka dabadeeda gaarsiiyey diinta maalintii uxud buu dhintay waa ninkii kafanta markii xagga laga dhammaystirana gaabanis madax lugaha haddii laga dhammaystirana waaya ay ka soo ururaysay laakinahu maa labisa kama nagaan an qaala inuu isyiri fii nafsi isagaa sheekaysanaya sheekadaasaa loo sheegay deedna kama nagaan inuu isku qanciyey wamaa fii daalik maxaa dhiboo taa ku sugan wamaa maxaybaa fii daalika ka ahaaday alam yakun zawjaha ninkeedii horeba mauusanayn alladii kaasoo tuwafiya canhaa laga oofsaday mustamsikan mid ku dheganaa bidiini aabaa'ihi aabbayaashii diinteeda kii hadda ka dhintayba diinta aabbayaashii baa hayse naa'iyan mayuusan ahayn ninkaasi naa'iyan yaa mid dheereeyey bijaanibihi dhinaciisa fogeeyey waayo ka fogeeyey bijaanibihi dhinaciisa can muxamedin wa dacwati muxamedin muxamed iyo baaqiisaba diintiisa mayuusan ahayn ninkii horeba saasoo adna sidii oo kalaa tahay buu uga jeedaa ha ka baqine horay u soco gabadhi doon balaqa abu dalxa wuxuu soo gaaray mansila umu sulaym umu sulaym gurigeeda wastaadana caleyha waa ka idan dalba guryaha layskama soo galee fa adinad lah waa u ogolaatay wa kaana ibnuhaa wiilkeedii anasun ahaana xaadiran meeshuu joogay anas binu maalik baa meesha jooga fa carada nafsahu ninkaani naftiisuba u bandhigay calayhaa gabadha inaan ku guursadaan rabaa faqaalad waxay tidhi inna midlaka adoo kale yaa abaa dalxa laa yuraddu lama celiyo lama diido laakinii anigu lan atasawajaka lan atasawajaka kuma guursanayo waaya waaya fa anta adigu rajulun nin baa tahay kaafirun gaal ah warkau dhexda ku soo maqlay islaamay gabadhu saamayn ku yeelatay moxamed iyo daacigiisii muscab bin cumayr baa haddiiba u soo baxay nebi maxamed bay gabadhu rumaysantah fadanna abu dalxa wuxuu u maleeyey anna uma sulaym gabadha uma sulayma tatacallal inay maaweelinayso caleyhi dushiisa bidaalika arrinkaa dumarku sheekooyin markaa ay isdiidsiin oo kale ah inay arrintu ka tahay tatacallal iska cilcilaysanayso iska maaweelin macnaha ha iyadoo ogol diiddiidayso ayuu mooday waaya wa annahaa iyaduna wuxuu mooday qad aaharad inay ka dooratay calayhi abu dalxa rajulan aakhara shaki baa galay wuxuu yidhi nin kaley wadataa oy kaa dooratay ninkaasoo agtare ka badan minhu abu dalxe maalin xoolaha ow acaza ka sharaf badan nafaran xagga qoyska haa ninkaa yaa sumcad badan xagga maalka iyo xagga reerka bay malaha la heshiisa saasuu u maleeyey gabadha dee ku guursan maye gaal baa ta keliya tiri haddaadan gaal ahaatee wuxuu ka fahmayaa inay guursan lahayd marka wuxuu yidhi waxaan adiga kugu maaweelinaysaa diin iyo gaal baa tay oo waxaase nin baa meesha ku jira hanti badan oo adiga kaa jeebroon kaana qoys fiican waayey qabiiladiisu faqaala lahaa wuxuu ku yidhi wallaahi maa haada aladii maa haadaaka maaha alladii midka yamnacuki kaa mancinaya mina aniga xaggayga yaa umu sulaym iska daa warkaas gaal baa tahay iyo waxaas maaha wax ii kaa diidan qaalat waxay tihi wama aladii yamnacunii idan haddaa muxuu yahay waxa ii kaa diidaya qaala wuxuu yidhi al asfaru walabyadu kii jaallaha iyo kii cadaabaa meesha ku jira waa maxay adahaba walfida nin xoola haysaa meesha soo galay ya ninka waa xoolahaasaa meesha ku jira waxaasaa meesha soo galay yidhi qaala waxay tihi adahab walfida ah ma dahab iyo fido qaala nacam uleyna wax kala jirin ba yidhi qaala waxay tihi bale inii anigu ushiduka hadda waxaan ku markhaanti gelinaya yaa abadalxa wa ushidu allaha warasuulah ilaahay markhaantiisana markhaanti uga dhigaya annaka adigu in aslamta haddaad islaamto radiitu inaan raalli noqon bika adiga zawja nin ahaan min gayri dahabin walaa fida dahab iyo fida midna hay keenin ma islaamika dhah wajacaltu islaamaka adiga islaamidaadana waxaan ka yeelayaa lii naftayda uga yeelayaa mahra xataa meherkayga waa islaamnimadaada meherku manfaco waa noqdaa soo ma waxaa ii mehera adoo islaamay meherku xoolo kaliya maaha meherkaadii inaan faatixada ku baro inaan salaada ku baro inaan kitaab hebel ku baro shaqadaas lagu shaqaysa inaan ku baro iyo wixii la mid ah meherkayguwa waa islaaminada waxaa la yidhahdaa almara alwaxiida allatii jacalat mahra allatii jacalat mahraha islaama zawjaha ninkeeda islaamnimadiisa diinta sida loo danaynayey in dadka lagu soo xereeyo galaan oo loogu baaqayay gabadhaa diin jacaylkeeda waxay tidhi meherka dumarku daneeyaan oo muhiimkaa waxaa ii ah adoo islaamay famaa in samica abu dalxa ma maqal kalaama umu sulaym hadalka umu sulaym xatan sarafa dihnuhu ilaa fakerkiisa iyo maskaxdiisa aaday ilaa sanamihi sanamkiisa aladii sanamkaasoo itakhadahu owal ka qortay ka samaysay min nafiisil khashabi geedaha kuwa u wanaagsan geeda qurux badan baa jiro oo waxa laga qoro iyo siday u egyihiin cajaa'ib bay yihiin geedkii geedihii quruxda badnaa sanamka uu ka qortay baa maskaxdiisa aaday sanamkii isaga ahaa waaye oo wakhasa la gaar noqday ku gaar yeelay bihi sanamka nafsahu naftiisa kamaa kaana say samayn kamaa kaana say ahaayeen yafcalu kuwa sameeya assaada yaa mudanayaasha oo min qowmin tolkiisa ah tolkiis dadka madaxda ah sanamyada ummadda ka wada dhexeeya maaha mid u gaar gaar ah oo guryaha yaal ama meelaha gaarkaada oo si gaaraho la qurxiyey bay ilaahya ka dhiganayeen marka isla markiiba maskaxdiisu waxay aaday sanamkii isaga ahaa oo ilaahay isaga ku sheegayay bay maskaxdiisa u jiirays laakina umu sulaym araadad waxay damacday gabar daacyada wax ka fiican an tadruqa alxadiida birta inay ku garaacdo an tadruqa inay garaacdo alxadiida birta walxaal huwa maa zaala uusan ka zuulin xaamiyan mid kulul birta goormaa la garaaca markii dab intee la gasho dubuhu wax ka tarayo bir kasta waxay kuu loodsamaysaa kuu shaqaynaysaa markii si fiican loo dhalaaliyo intay birtu kulushahay bay damcday inay dubaha la sii dhacdo waa maxay ninkan warkay u sheegtay intuu ku jiro sanamkaa iyo waxaa maskaxdiisa aaday uusan kusii fogaan bay waxay rabtaa inay si fiican dacwada uga dabageyso waaya waa iga dabagee wey ka dabagey wey way ka dabageynaysa waaya fiicna waxay ka dhiganta fursadda inay ka faa'idaysatay rabtaa intuu la joogo gees lo-aad kuleylkaa lagu gooyaa oo kale bay inagu ka dhiganta fa fa atbacad waay waxay raacisay warkii hore taquulu inay dhahdo alasaniyahu ma waadan ahayn tacalabu mid og yaa abaa dalxow ana ilaahaka aladii ilaahaasoo tacbuduhu aad caabudu min duuni illaahi qad nabata waagi hore inuu ka soo baxay min alardi dhulka waxaan hadda caabudo waagi hore xaggee ka yimid geed dhulka ka soo baxo miyuusan ahayn cilaaji waxaa la qofka lalama dagaalo gaal baa tahay waa xun tahay kadaa qof waxbaa la fahansiiyaa qofka halkaas soo istaaga oo dhaha islaamnimaan rabaa waa in la warayso waa in lala sheekaysto wuxuu caabudo wuxuu hadda ku kalifay waxa eh, looga sheekeeyey ilaahay sifaadkiisa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iimaaniyaadka waxa weeye halkan intuu qof ka kacoto een, yidhaahdo waa muslimaya ama towxiidka iska dhaqaaqo intaa islaam meesha ku jira dayac bay ku tahay qofkan balaayo ka yimid iyo mugdi iyo gaalnimo allii weynaabasan ogolayn wax badan buuna arrintaa kusoo jira waa in si deg dega loo daaweeyo weji furan gacan furan wacdi luqadii saciid taqaan yaa islaamnimada qofkaa kusoo xerooda wax kasta ka caji badan waaye waxaa laga yaabaa in xoogaa adduunyaa soo raasay laakiin ay dhici kardho laakiin waa in la tusuuxu raadinayo wax ka fiicanba in loo hayo ayib dacwadii adigu aad mid gaarsiin lahayd aan ilaahba rumaysnayn waa inaad midkiiba kula soo doonto kuu yimid aad si fiican uga dhaadhiciso ugu tabarucdo wuxuu rabo min markaa uu ku dhawaaqay baa waxaa laga rabaa salaadda koowaad inuu tukado bilo inuu iska wareego magaalada iska socdo isoo aan faatixa la barin ataxiyaad la barin wax kala baran yaa laga sixin waa khadiir amar khadiir waay marka in sha allah waa in niyadda lagu hayo arrimahaas oo kale waxaa dhacday waxay tiri geedka geedkaasi dhulkasoo kama soo bixin aad ilaah ka dhigatay qaala faqaala bala alasta baa ka horeysa wagta balaa baa markaas kale lagu jawaaba qaalad waxay tihi afalaa tashcuru ma waadan dareemin bilkhajali yaxyax iyo xishood iyo ma garanaysaa sariigasho iyo ma garanaysaa khajal waaba la dhahaa waa ka khajilayaa khajal wa anta tacbud adoo caabudaya ji jidca shajaratin geed salki ama laanta jacalta bacdahu barkiisa aa ka yeeshay laka naftaada uga yeeshay ilaaha baynamaa halka jacala kayruka kayrkiis ka yeelay bacdahu laakhar geedka intiisi kale wuquudan lahu xaabo uu shito oo yasdalii ou kulaalo binaarihi ololkiisa adiga geedka intaa ilaah ka dhigaysa maa intii kale dad kalaa gurtay dadkii kaloo goostay xaabo ay shitaan oo dabka ka baxay kulaalaan bay ka dhigeen see qaarna ilaah u noqday qaarna halkan dabka loogu shidaa waadan wax garanayn aayaddii xadiis mid nooma baahna ninkaan kale looma sheego markaa gaalada markaa soo islaaminaysa nidaam baa lo- lagu soo hanuuniyaa waxaa halkan ka muuqda waa maxay baa leeyahay iska ballaaran waa cirkii muxuu yahay cirku waaye yaa sameeyey ma dowladda adaa samaysay mise dowlad kale mise cid kale maya maya dowlad le ma samayn dowlad samaysa ma jirto yaa sameeyey de ilaahay baa sameeyey dee ilaahay baan kuu sheegay markaa ku barayaa haa haddaad dhahdid aayad u sheegtid horta addaliil alcaqli waddaliil annaqli soo ma labadaa daliil baa la rabaa in wax lagu fahansiiyo weliba midka caqligaa marka u horeys la dhaha adiga yaa ku abuuray xaggee ka timi kadaa kadaa yaa ama mowduuc dheer weeye oo muhiim ah ow amase dad kulaalayaan ow amase yukhbisu calayhi dad ay ku dubanayaan cajiinow qooshkiisa geedka intaa caabuduma inta kale dad baa kimista ku dubta iyo canjeelada iyo wixii la mida dhinacii kale taa mayaadan dareemi karin waad xishoon markaa yaxyaxin reedha intaan ahaysamaa intii kale qola halkaan dab ku shida qola halkaanana waxbay ku dubataa innaka adiga in aslamta yaa abaa dalxa radiitu bika zawjan warku waa intaa nin ahaan raalli baan kaaga ah walaa uriidu minka sadaaqan hayra alislaam sadaaq iyo mahar aan islaamnimo ahayna maba kaa dalbayaba qaala wuxuu yidhi waman lii bilislaami xaggee islaamnimo u doonaa marka buu yidhi waman lii yaa igu ahaaday bilislaam islaamnimo yaa xaggee iga iga jidhaaday waan ka helaa qaala waxay tihi ana laka bihi anaaba kuu haya hebel u tagay oo hebel qof ku yiri tawxiidka odhan culimmada u tag adiga islaam baa tahay ninka ku yiri tawxiidka iga qabo masaajidka tagayo xaggan ku weynayaa intaa uu soo socdaaba dembi hadda u qabo soo adoo soo islaamiya masaajidka culimmada ugu keen yaa intaan alla soo lugeynaysa adigu maada ugu qaban karin tawxiidka waa arrintan waa arrin khatar deg deg adigana xil baa ku saaran isagana in- intuu noolaanayo lama garanayo adigana ma garanaysa laftaada anaa ku anaa ku hayata qaala wuxuu yidhi wakayfa oo waa see marka islaamnimadu qaala waxay ti- qaalad waxay tihi tandaliqu waxaad ku tiraabaysaa ku hadlaysaa bikalimati alxaq kelimadda xaqa ah fatashhad waxaa qiraysaa an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu llah uma tamdii ilaa beytika gurigaadii baa tegaysaa arrin kale ajidha bay tiri muhiima intaa keliya maaha gurigay baa ku noqon fatuxadim waxaad burburinaysaa sanamaka sanamkaada cacabkiisana uma tarmii bih waad tuuraysaa ma jiro waxaas wax allaale burburkiisa waxaana waad sayrinaysa fandalaqat waayahay waxaa daahirtay indalaqat indalaqa bimacnaa dahara waxaa daahirtay asaariiru abi dalxa abi dalxa wejigiisa iyo asaariirtiisa macnaha ba- waxaa la yidhahdaa maqaarka basharada wejiga saaran taasaa farax ka muuqda qofka wejigiisaan ka akhristay bay dhahaan dadku inuu xanaaqsanaa ama faraxsanaa ama arrintaasi jidhay waxa weeyaan meelaha daldeliga yaroo wejiga wuxuu leeyahay saas ahoo waxa weeye wejigii baaba ifay waqaale wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu llah tawxiidka u qabata uma tazawaja min ummi- ummi sulaymin buu guursaday fakaana almuslimuuna waxay ahaan yaquuluuna kuwa dhaha maa samicnaa maanan maqal bimahrin qadu weligeeya kaana ahaaday akrama mid ka fiican min mahri ummi- ummi sulaymin waaya faqad jacalat sadaaqaha alislaam meherkeeda islaamnima ka dhigtay mundu daalika alyowmi maalinkaa laga soo bilaabo indawaa waxaa ku biiray weye indawaa waxaa ku biiray bimacnaa galay a- indawaa wuu galay abu dalxa taxta liwaa'i lislaam calanka islaamku hoostiisa gala muslimiinta tirado- tiradooda ku biira wa wadaca daaqaatihi awooddiisaoo dhan wuxuu dejiyey alfadati fariidada ahayd kullahaa dhammaanteed fii khidmati fii khidmati اlislaam awood wuxuu hayey wuxuu iskugu geeyey islaamnimada waa intaas fakaana wuxuu ahaaday axada sabciina toddobaatankii mid ka mid ah aladiina toddobaatankaasoo baayacuu rasuula allah nebi moxamed la mubaayacday sal alla alay wasalam baycata alcaqaba saan xalay soo marray saxaabigii hore waaya xabiib binu zayd soo maha waxa weeyaan toddobaatankii caqa- bay- baycatulcaqaba kula mubaayacooday dhagaxtuurka agtiisa buu ka mid ah wa macahuna waxay la socotay zawjuhu xabataa looma baahna ummu sulaymin baa la socotay wa kaana wuxuu kaloo ahaaday axad annuqabaa'i waaye waxaanoo dhan waa intaasoo derajo weeye waxaan hadda qofka jaga lagu taxo waxaasu soo xukumay waxaasu ahaa intaasu musna ahaa intaasu ahaa waatana waxaa la rabaa islaamnimadu qiimaynayso wa kaana axad annuqabaa'i nabadoonnadii mid ka midu ahaa alinay cashara laba iyo tobanka ahaa aladiina ammarahum rasuulu nebi ilaahay uu madaxda uga dhigay calayhi salatu wasalaam fii tilka leyla habeenkaa calaa muslimii yasriba madiina muslimiintii joogtay labaiyo tobankii naasa u madaxa raggoo yirba ku jira waaya waa ragga horjoogayaasha ee madaxda ah nin kasta qabiilkiisa iyo qoyskiisa isaga wax laga weydiiyo itnaa cashara naqiiba uma inahu shahida wuxuu kaloo xaadira abu dalxa maca rasuul lahi sal ly slam maqaasiyahu kullaha dagaaladiisii oo dhan wa ablaa fiiha wuxuuna muujiyey dagaalada ashrafa albalaa'i wacdara kan ugu sharaf badan wa acazahu ugu ciz- ciziga badan ugu wanaagsan wey laakina acdama ayaami abi dalxa abi dalxa maalmihiisa tan ugu weynanka badan maca rasuulilahi nabiga maciisa sal allahu alay wasalam inamaa huwa wuxuu u ahaa yowmu uxudin maalinkii uxud wailayka khabaruhu wailayka qabso khabarahu warkiisa fii dalika alyowm maalinkaa isaga ah qisadiisa iga qabo iga qabo wey iga qabo waaya khud khabarah axaba abu dalxa wuxuu jeclaystay rasuulallaahi nebi moxamed sal alay slam xuban jacayl khaaladda dheehay shikaafa qalbihi qalbigiisa halbowliisa xuubka qalbiga waxaan soo sawira jacaylada iyo waxaas meel wadna inta kusoo taaga xagga misna waxu taagaya waxba maaha saxaabadu say nebigu u jeclaayeen wax qiyaasi kara ma leh waaya halbowlaha xuubka u dambeeya jacaylka jacayl gaaray xuubka u dambeeya qalbiga waaya wajaraa oo wajaraa dareeray xubbigaas xubbigaasoo khaaladda kow oo wajaraa dareeray majara dam dhiigga makaanu dareerkiisa min curuuqi xididadiisa o dhan sida dhiiggu isku daamaro jacaylka nebiga ninkaan isku daamaray fa kaana wuxuu ahaa laa yashbacu midaan ka dhergin min annadari eegid ilayhi nebiga saa u fiiriyo calayhi salatu wasalaam walaa yartawi kama cokanaanin kama wabxayn min alistimaaci u dheg raaricin ilaa cadbi xadiidi xadiidka nebiga macaankiisa calayhi salaatu wasalaam wa kaana wuxuu ahaa idaa maa idaa baqiya macahu markuu nebiga maciisa baaqi noqdo keligii jaafaa kii jilba joogsada arunta bayna yaday hortiis labada lowow nebiga hortiisa ugu soo fariisan jira wa qaala lah wuxuu dhihi jiray nafsii linafsika alfidaa naftaydu naftaada furaasha u tahay wa wajhii liwajhika alwiqaa wejigayguna wejigaada ilaashimo u yahay falamaa kaana yowma uxudin maalinka uxud haddou dhacay haddou dhacay bay ka dhigantah inkashafa almuslimuuna muslimiintii waa faydmeen waa jabeentaasaa laga fiican yahay culimmada qaar baaba aada uga dagaalama waayahay haziimatu gaswati uxud macnaha muslimiintii hadday faydmeen can rasuulillahi nebi moxamed sal allahu alay wasalam waaya ayaa faydmay falamaa kaana yowma uxudin inkashafa almuslimuuna waa faydmeen can rasulillahi sal l slm fanafada ilayhi waa waxaa ku soo qolqolay ilayhi nebiga almushrikuuna gaaladii min kulli jaanibin dhinac kasta dhinac kasta gaaladiiyo ciidan oo dagaalamaya oo nebiga inta la socota rabta inay baabi'iyaan saxaabadii kaloo badnaana carareen in yarna hadhay meel kasta ka soo qolanqoleen waa qolqolid bii qolqolaya mataqaan fa kasaruu gaala waxay jebiyeen rabaaciyatahu ayay jebiyeen calayh salatu slam rabaaciya iliga la yidhaahdo miciga iyo foolka ilig baa u dhexeeya dhool mayaa la dhahaa mici iyo fool iyo dhool saddexdaa ilig labada fooloo hore mid soo qabo dhinac u raac ilig baa ku xiga waaye mid baa kusii xiga wakaa taasay jebiyeen koow washajuu waxay daqreen xabiibahu waxaan leeyahay jabiinahu nebiga koodkiisa wejiga meeshaa kore dhaawac bay kaga dhufteen wa jaraxuu waxay dhaawaceen dilaacsheen shafatahu bushintiisa wa asaaluu waxay daadiyeen addama dhiig bay calaa wejhi nebiga wejigiisa ka daadiyeen ku daadshe xataa ina almurjifiina kuwii murjifiinta ahaa oo dadka dacayadaha dagaalka fidiya balaayadayo waa lainsoo galay xagga ka baxayo xaggaa lagu taagan yahay xagga kada waxaa akhriyoo kale murjifiinta arjafuu waaya waxay ku andacoodeen arjafuu bimacnaa zacama zacamuu waxay sheegteen zacmadu waa waraan salya raad lahayn waxay ku andacoodeen bianna muxamedan qad qutila warkaasay faafiyeen moxamed waa la dilay fazaada almuslimuuna waxay siyaadsadeen wahanan wahnan dacfi calaa wahnin dacfi awal baa raggii kale carar markii la yidhi maxamed ba nebi maxamed waa la dilay intii kalena dee awooddii baaba dhacdayba waay dacfi calaa dacfi waay xamalat ummuhu wahnan calaa wahnin waaye wa acdow raggaas waxay u dhiibeen duhuurahum dhabaradooda liacdaa ilahi cadowgu ilahi cadowga mar haddaa ka jeesatid dhabarkaa siis ahoo dhabarkaygay ka dhiganta waa dhabarka day dhabarkaa u dhiibti cinda dalika lam yahbut man harin maca rasuulilahi nebi maxamed micin sal ly slam hayru nafarin qaliilin koox yar waxaan ahayn fii daliicatim caaradkoodana uu joogo abudalxa rag yaraa nebiga ku haray abudalxa kow ka ah aan ku dhaho ama caaradka kaga jira rag kalo waaweynna waa joogeyna waayahay kii hadba ammaantiisa lahayaa lambarwane intasaba abualxata abualxa waa yahay waa isqotomiyey waa oogmay amaama rasuul ilah nebi maxamed hortiis salawaat ullaahi calayh ka dawdi raasikhi sida buur taagan oo kale yaa sida buur dhulka ku adag buusaha nebiga isku horqotomay aan la soo dhaafi karin baynamaa waqafa nebi markii baynamaa waktiga waqafa nebi nebiguna istaagay calayhi salaatu wasalaam khalfow gadaashiisa yata yatata yatatarasu isagoo ka gaashaan yeelanaya nebigu bihi abidalx abidalxu gaashaan ka dhigto macnaha abidalx buu ka dambeeyaa gaashaan waxaa nebiga u ah abidalx tursiga waa gaashaanka ga- uu ka gaashaan yeeshay wey cadowgu waxay soo tuurayaan abudalxa xiga uma watara abudalxata abudalxe wuxuu adkeeyey qowsahu qaansadiisii allatii taasoo laa tufallu yaa aan w- lagjebin qaansada dee gamuunkiiba saare wey xarigga intasaa loogu adkeeyey labada dhinac qaaba qowsayni qaabaa qowsin bay ka dhiganta mogta labada dhinac iyo gamuunka halkaas loo saarayo xarigga dhexdiisa salka waaye qaansadiisiibuu adkaystay bay ka dhigantay warakaba calayhaa wuxuu dusheeda saaray ku rakibay sihaamahu leebabkiisa allatii taasoo laa tukhdiu wada qaansadiisu ma ja- lama je- lama jebiyo gamuunkiisii laa tukhdiu aan gefi jirin meeshii lagu nishaabana salka u saara wajacala wuxuu gudagalay yaduudu inuu difaacayo bihaa sahmiyada u celi can rasuulilah nebi maxamedn ku difaacay sal s xaggiis waxaa leeba buu gaalada soo qulanqulaya soo qolqolaya ku nishaabaya xabaddow tuurana qof bay isku taagaysaa mudac isku taagay wey iyo waran wayarmii waa ganayay junuud almushrikiina gaalada ciidamadeeda waa wax nasiib dara ku dhacday nebi maxamed la dagaalaya waaxidan ifra waaxida midba mid dabadiis buusaa ula dhacaya wa kaana nebiyu wuxuu aha alayh salatu wasalaam yatadaawal nebigu waa isdheereynaya hanqalka iyo luqunta iyo qoortu kor taagaya min khalfi abi dalxa abi dal xagga daalkiisa liyaraa inuu arko nebigu mawaaqica sihaamihi leebabkiisa meesha ku dhacayaan xabad kasow tuuro meeshay ku dhacday bartilmaameed baa la dhahaa baa nebigu gadaal ka fiirinaya fa kaana wuxuu ahaa abudalxe kaanada uga dhifaacin yaruddu mid celiyahu nebiga khowfan calayhi cabsi uu u baqayo markaasuu nebigu isdheereeyo wuxuu dhahayay nebi allow gadaal isku gaabi wayaquul lahu wuxuu dhahaa biaabi anta wa ummi hooyada iyo aabbahay waa lagu furtay laa tushrif han- ha u hanqaltaagin calayhim gaalada ha qooraansanin fa yusiibuuka ay ku asiibaan intay intay soo dhaafta aniga ay adiga kugu dhacdo baan ka baqayaaye waxba ha qooraansan qooraansi baa la dhihi jira sooma laa tushrif waaye ina naxrii duuna naxrik ina cunuqi fidaaun licunuqika waaye ina naxrii duuna naxrika dhuuntaydu adiga dhuuntaas kadeeda wa sadrii duuna sadrika wa juciltu fidaaka idam allah ha la yeelo adiga furashadaad wa kaana rajulu ninku wuxuu ahaa min jundi lmuslimiina muslimiinta ciidankooda ah yamuru mid mara birasuulilahi nebi maxamed sal ly slam haariban mid yahay mid cagaha wax ka dayay raggii cararay iyo asxaabada nebiga iyo abudalxay rag halkan taagan bay marayaan iyagoo cagaha wax ka dayay oo gadaal u cararaya yaa id tusciduuna walaa talwuuna calaa axad yaa maxaa ku xiga wاrasuulu yadcuukum fii ukhraakum warkaalaya cibaadallaahi ilay war soo noqda warkaalaya iyaguna waa cararayaan marka waxbaa meesha ka dhacay aayaadka aayaad badan baa ka sheekeeye wixii dhacay nin baa nebiga maraya cararaya wa macahu ninka cararayana wuxuu wataa aljacbatu gabooye oo min asahaami leebab ah gabooye baa maxay boosh baa hadda loo yaqaan ah baashan wax lagu gurto kiish leebabba afka ka haya wuuna cararayaa fayunaadii calayhi nebi nebigaa u dhawaaqaya ninka alay slam wayaquul wuxuu leeyahy unhur sahaamaka warleebabka noo daadi bayna yaday abidalxa abidalxa hortiisa noogu daadi walaa tamdi bihaa ha la tegin haariban xaalta mid cararaya adigu joogna lama dhahayna intaa noo reeb keliya ha leebabka noo reeb ilaa ninkaan waa ka dhammaanayaan baalu ma ogta wamaa zaala abu dalxa kama zoolin yunaafixu inuu difaacayo can rasuulillahi nebi maxamed xaggiisa sala allahu alay wasalam xataa kasara ilaa uu jabiyey alaaata aqwaasin saddex qaanso baasha sa'a marka loo xog layskula majiirayo xoog gaal rabo xoog ganta ninbaa weediso intay tahabaa bahalkaani gamuunku soconaya moogta saa haddaa dhahda halkaan ku dhacaya xoog haddaa saa u dhahdidna ma baashaan riishadda la qabanayo aan iyadu xoog u baahnay waxa weye xoogga oo saa yidhi meesha qofka awoodiisu tahan tahay xooggeeda qofka u gelaysaa wuna dhacaysaa nabarku intuu la egyahay marka saddex qaansaa ka jabay maalintaa iyada ah waqatala wuxuu dilay maa sha allah ilahay intuu doono an yaqtula inuu laayo min junuudi lmuslimiina maa sha allahu uga baxa inta ilaahay doono laaye oo dad ah oo gaalo ah ya fahashiyahu min alyami maa khashiyahu faawxaa ilaa cabdihi maa awxaa mar mar baa maadaa la iska isticmaalaa marka maa sha allah wey intii alla doonay baa meeshaas ku ajelmay oo ku allaystay uma njalat ilmacrakatu dagaalkii waa istaagay waa fiidintay waa maxay wasallama allaahu waa inaan shadnay midaane ilaahayna waa badbaadiyey nebiyahu nebigiisii wasaanahu waa ka dhowray wasaanahu ilaahay wuxuu ku dhowray bisawnihi ilaalintiisa saana sawnaha saana sawna waa kamaa kaana abu dalxa abu dalxa so u ahaa waayahay jawaadan mid bixiyey oo deeqsi ku ah binafsihi naftiisa fii sabiilillaahi waddada ilaahay jihaadka marka lagu jiro sow naftiisa ugu deeqay deeqsiga uu ahaa fii saacatilba'si dagaalka wakhtiyadiisa faqad kaana wuxuu ahaa oo kale agara mid badan juudan xagga deeqda bimaalihi oo ku deeqo fii mawaaqifilbadli meelaha wax la dhiibayo meel wax la bixinaya haddii la joogana naftiisa sow ugu huray inay fii sabiilah ku baxdo xoola bixintiisaa ka badnayd meel wax bixin lagu haya haddii laba joogaba mawaaqifilbadli waa meelaha gacanta in la taago u baahan wax bixinta haye qiso u socda min daalika waxaa ka mid annahu kaana lahu bustaanun beer buu lahaa min nakhiilin acnaabin geetimireed iyo cinabah cinabyo lam tacrif yasribu magaalada madiina may aqoon bustaanan beer oo acdamo minhu ka weynan badan shajaran geedo geed ka macnaha beer ka geeda waaweyn walaa adyabo ka wanaag badan amaran miraha miruhu kale macaane walaa adyabo ka macaan badan maa ambiyaha beerta ugu biya macaan uga miraha macaan ugu geedaha waaweyn harka iyo quruxda iyo nidaamka geedkii baxay baa qurux iyo har buu keenaya iyo laamo waayahay madiina ma aqoon ha qof caadi oo kalea lagaaga dhigaya magaalada madiina ma ay aqoon beer taas saas oo kale ah wa fii ma kaana abu dalxa iyadoo abu dalxe yusallii tukanayo taxta afiyaa'ihi hoosyaalkeedii yaa aldaliilati ee uu xarinaya laamihii hoosaskooda beerta geedaha hoostooda hooskii ahaa isagoo ku tukanaya waay waay aldaliila wax haraynayey macnaa hooska lahaa faraqyadii laamaha hoosaskii harka lahaa hoostooda isagoo uu ku tukanaya afaara waxaa kiciyey intibaahahu dareenkiisa daa'irun shimbir haridun sawdaynaya shimbir sawdaynaya baa dareenkiisii kiciyey shimbirkaasoo akhdaru lowni midabkiisu akhdar yahay waaya waaya cagaar maya akhdar waa midabka akhdarka ah axmarulminqaari minqaarkiisa iyo sanqaroorkiisuna guduudan yahay waa minqaar waa maxay gafuur baa la yidhaha gafuur gafuurkiisu uu guduudan yahay midabka kalena waa akhdar waana sawdaynayaa shimbiraha codkooda mataqaan kaasoo mukhababurijlayni labadiisa lugoodna ee labadiisa macnaha jeeni ay midabaysan yihiin ranjiyeysan yihiin manaa midab kale ayana leeyihin waa la dharoobay midab baa lagu dharoobay mukhabab alrijlayn waa yahay waqad jacala wuxuu gudagalay shimbirkaas lalayo isagoo tukanaya hormaray yatafa yatawaafabu waa yahay inuu boodboodayo calaa afnaani ilashjaari geedaha laamahooda fiidooda afnaan dawaata afnaan qur-aanku isaga alqaamuus alwaxiid ah baa la yidhahdaa dawaata afnaan waaye marka la- geedaha laamahooda fiidooda buu shimbirkaani boodboodayaa waa taqaanaa dariban shimbirku isagoo faraxsan muqaridan sawdaynaya jalow jalow jalow iska ciciyaya mutaraaqisan ciyaaraya hadba laan buu saar labada lugood saaraya hadba laan hadba laan hadba laan ninkaana waa tukanaya abudalxa la yidhaahdaa waaye faacjabahu abudalxa waxaa cajab geliya mandaruhu shimbirka mandarkiisa iyo quruxdiisa wasabaxa waxaa wasabaxa wuu dabaalsiiyey daba dabaasha la dabaasho soo maa bifikrihi abudalxi fikrigiisii macahu shimbirka maciisa salaaddii oo dhan waxaa ka waday fikri fikirkiisii oo dhan shimbirkaanuu raaca fikirkan buu da buu saa u dabaalsiiyey saa ula dabaashay dabagala adoo dee taaganoo waxa weeye wax kale ka fekeraya uma maa labisa kama nagaan an rajaca ilaa nafsi naftiisii inuu usoo noqday faidaa huwa waa is- shimbirkii uu iska soo reebay markaa aragti meel kale inaad ka fikrayso xisaabaad kale ku jira salaad tukanaya waa laysoo ceshaa nafta way isu soo ceshi faidaa huwa waa isagoo laa yadkuru aan xusuusan karin kama sallaa intuu tukaday waryaha salaadda intay ragcadood maraysaa maba garanayaba ragcatayn ثaلaaثa laa yadri laba saddex imisa laa adri laa yadri ma garanayo famaa in faraqa min salaatihi salaaddii kama bixin xataa qadaa waa yahay ilaa uu aaday calىa rasuul laahi qadaa bimacnaa mada waaye nebigii buu aaday oo waxba jarmaadaha ka dhigan calىa rasul lah sal sl wa shakaa lahu wuxuu uga dacwooday nebiga nafsahu naftiisa allatii taasoo sarafa hal bustaanu beertu ay iishay iyo washajaruhu beerta geedaheeda alwaarifu laamaha dhaadheer laamaha dheeraa iyo wadayruhu shimbirka shimbirihiisa shimbirkiisa alkharidu sawdaynayey waaye cani salaatin oo ka ilay sarafaha ku tacalluj allatii waayahay bustaantaasoo allatii naftaasoo sarafahaa ou iilay albustaanu uu ka iilay beertu cani salaati bay ka isha iyo geedihiidii laamaha dheeraa iyo shimbirkeedii sawdaynayey nabi allow naftayda halkaasi maraysaabay maanta anoo ilaahay u tukanaya inaan wax kale ka fekeray faqaala lahu uma qaala lahu wuxuu yidhi uma qaala wuxuu yidhi abudalxa lahu nebiga ku yidhi ishaad markhaanti ka noqo yaa rasuula allah annii jacaltu inaan yeelay haada albustaana sadaqatan lilaahi tacaala fadachu daji xayثu yuxibu اllahu meesha alla jecel yahay warasuulu ya ina axaba amwaali bibayruxaa lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun iga qabo caasha abudalxata waa noolaaday xayaatahu saa'ima mujaahidan wamaata kadalika saa'ima mujaahidan halku dhigi wey asxaabiga ha soo qaadan faqad uhira canhu waxaa laga soo raray annahu abu dalxa baqiya inuu baaqi ahaa noolaa bacda wafaati rasul lah sal l sl nebi maxamed nolosh dhimashadiisa ka bacdi sala allahu alay wasalam naxwan min alaaiina caaman soddon sano wax ku dhow saa'iman isagoo ah xaali abu dalxa soddon sano oo nebiga geeri kaga dambeeyey waa soomanaa baa layidhi lam yufdir ma afurin ilaa fii ayaami acyaadi maalmaha ciidda xayثu meeloo yaxrumu siyaamu soon xaaraan yahay de laa faqiih baa taa waa garanaysaa waa yahay wa annahu abu dalxi imtadat bihi اlxayaatu noloshii baa ku dheeraatay xataa kadaa u ka noqday sheekhan duq faaniyan dhammaaday laakina shaykuukhatahu shaykhnimadiisu shayknimadii da-da ahayd wey waaya oo sheekhnimadu marna waa qof macnaha culuum iyo cilmi haya walow kaana sagiiran waaya marna waxa weeyaan waa da'da shaykhnimadiisu lam taxul ma kala celin ma kala dhex gelin ya in allaha yaxuulu bayna almari wa qalbih ya lam taxul ma kala ma- mancin duunahu isaga iyo wa duuna muwaasalati اljihaadi jihaadka xiriirintiisa fii sabiili illahina uu ku jihaado xiriiriyo iyo wadarbi safrid ya idaa darabtum fi اlardi waaya darbi waa safarki fii fijaaji اlardi dhulka wadooyinkeeda waaya waaya iclaa'an koryeelid darteed likelimati iyo wacizaazan cizayn lidiini hadday dadku taa keliya u jihaadayaan waa sida la rabo hadday noolaadaan iyo hadday dhintaan ma sharaf bay qaadayaan taas un baa laga rabaa ciddii diinta waxu qabanaysa waaye min dalik waxaa ka mid a ana almuslimiina cazamuu waxay go-aansadeen calaa ghaswatin calaa ghaswatin duulaan oo fi lbaxri badda dhexdeeda ah fii khilaafati cuثmaan bin cafaan baddaa la maraya faakhada abu dalxa wuxuu gudagalay yuciddu inuu diyaarinayo nafsahu lilkhuruuji bixid maca jeyshi اlmuslimiin faqaala lahu abnaa'uhu wiilashiisabaa waxay ku dhaheen yarxamuka allah yaa aabana allaha kuu raxmadee aabbo laqad sirta waxaa noqotay shaykhan kabiiran waqad ghazowta maca rasuuli illaahi nebi maxamed maciise aad duulaan qaaday sal alla alay wasalam iyo wa maca abi bakrin iyo wa maca cumara fahallaa rakanta ma iska nasatid ma u iilatid ila raaxati raaxada ma u iilatid maa raaxa iska laasim fahallaa rakanta walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu waaye waa iilashu ayib taasina waa taas ayib marka maad u iilatid ila raaxa fahallaa rakanta oo iska laasimtid iska nasatid macnaha ka dhiganta ka joogtid waaya wa taragtanaa ma naga tagta annaga naqzu aan duulna canka xaggaada annagaa xaggaada ka duulayna annagaa kaa naa'ibaha annaga hawsha soo qabanayna joog aabe faqaala wuxuu yidhi in allaha caza wajalla yaquul alla wuxuu yidhi qur-aankaa laisku soo dhex marayaa marka infiruu baxa khifaafan wa hiqaalaa idinkoo fudud iyo idinkoo culusba ya calaa ayi xaalin kuntum weeye qofku ama waa khifaaf ama waa hiqaal labadiiba baxaa la yidhi mid lama reebin buu yidhi kow fahal qad istanfaranaa fa huwa ilaahay dheh qad istanfaranaa waa naga bixi dalbay jamiican xaalaan nahay idinka iyo aniga waa layna rabaa weeye warku shuyuukan xaalaan nahay wa shubbaanan xaalaan nahay shubbaanan dhallinyaro walam yuxadid lanaa ilaahay nooma xadaynsinan da halkaa qofkii gaaraa ka haray ma hayno buu yidhi uma abaa waa diiday ila alkhuruuja inuu baxa mooyaane inuu baxa mooyaane wuu diiday وبينما كان الشيخ حل الشيخ المعمر العمرسي أبو طلحة على ظهر السفينة دونتا دوشة رسانية مع جند المسلمين في وسط البحر بدا برتمه هذا مريضا مرضا شديدا حنون درانو حنون صدي كاسو فارغة إن حنون كاسو فارغة أو فارغي أبو طلحة على إثره حنون كاس راد كيسي آخر كيسي الحياة نولش جبا جبادي وحي نغطي حنون كي إنه قد انتيوي وشيتو فدفق المسلمون waxay guda galeen yabxaثuuna lahu inay u raadinayaan can jaziiratin jaziirad waaye liyadfinuuhu inay ku aasaan fiiha dhexdeeda dee bad xaggee wax lagu aasaya doonta marso meelay ku soo xirataa la rabaa meel jaziirada lagu soo dhowaadaa la rabaa dhul ah waa la doonay falam yacuruu ma daalacan calaa mabtaqaahum waxay dalbayeen ilaa bacda sabcati ayaamin toddoba beri ka bacdi baa meel la helay intaa dhul baddaa la dhex haabaya walaa matoora walaa maraawaxata dooniyaha ma ahayn kuwaan maanta matoorada lehoo maraawaxada leh shiraacaas dabaysho hadbaa dhinac u kaxaynaysa wey iyo hawadii urtu meesha u socoto waaya walxal abudalxana musajan yahay mid la duuduubay beynahum dhexdooda halkaanow mare lagu duuduubay waa meyd lam yatagayar kama doorsoomin fiihi abudalxe dhexdiisa shay-un waxba toddoba beri dabadeed doontoo la saaran yahay dee shuhadada ma dhulkaa cunaya mada waaya kaannahu waa naa'imun waxaa moodaa qof halka iska horda toddoba beri halkaa maradu kuu saa- u saaranta wa fii curdi اlbaxri badda moolkeeda iyo dhexdeeda baciidan xaalu yahay mid ka fog can اlأhli wاlwaطani ya dad iyo duunyaba ma dhahnaa dad iyo dhulba naa'iyan xaal uu yahay mid ka dheer can اlcashiiri wالsakani qoys iyo deegaanba guriba baa dufina abudalxa lagu aas intaa midna meelaysan joogin tolka dhexdiisa maaha reerkii iyo qoyskiisii iyo carruurtii iyo agtoodii maaha dalkiisii iyo ehelkiisa maaha bad weyntaa sida loo marayaa meel yaroo jasiirada biyuhu ka kala rogmadeen oo dhulaa la helayaa meeshaasaa lagu aas wamaadaa yadiiruhu muxuu ka dhimayaa bucduhu fogaanshihiisu waa erey fiican ergaan wamaadaa yadiiruhu maxay ka qaadaysaa bucduhu ka fogaanshihiisa caninaas dadka fogidda uu ka fog yahay maxay ka dhimaysaa maadaama qariiban maadaama uu yahay mid u dhow min allaahi caza wajal hadduu alle u dhow yahay dad baa iga dadkii baan ka fogaada maxay maxay ka dhimaysaa ha maxay ka qaadaysaa maxaa uga jira maxaa uga dan yahay allah maadaama qariiban min allaahi tacaala uu yahay hadduu mar alle u dhow yahay ya waay mi- qof xag alle ka nadiifa xan aadami waxba ma yeesho soo ma ha wamaadaa yadiiruhu muxuu ka qabtay aan fiirsho raqam arbaca wamaadaa yaduru waay waa sidii un wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab